fadhiya ibraahim suleymaan xaaji nuur oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya laakiin oo dhinaca ra-iisul wasaaraha taageersan ah ibraahim sideed wax u aragtaa
bismillaahi raxmaan raxiim horta marka koowaad khilaafka jira dhinac ma taageersana anigu laakiin waxaan rabaa inaan ka hadalno sharciyadda iyo wakhtiga aan soconno baarlamaanka xaq wuxuu leeyahay inuu mooshin soo jeediyo markuu isaga uu damco laakiin waxaa ka horeeya qodobo badan qodobka toddobaatan iyo labaad ee xeeroosaadka wuxuu sheegayaa u yeeridda ra-iisul wasaaraha baarlamaanka hortiisa qodobka toddobaatan iyo shanaadna wuxuu sheegayaa ka qaadidda xilka ra-iisul wasaaraha waxaa ka horeeya ra-iisul wasaaraha xilka in laga qaado tallaabooyin badan baa ka horeeya oo nidaamka sistamka baarlamaaniga caadiga ah aan ku dhaqanno soomaalida iyo caalamka ka jira marka koowaad ra-iisul wasaaraha waa in loo yeero baarlamaanka looga yeedho ka horna waa inay guddiyada u xil saaran shaqooyinka guddiga amniga guddiga maaliyadda guddiga dastuurka guddiga arrimaha dabadda gudiyadaas baa wax la xisaabtana wasiirada kadib haddii loo caal waayo ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmaya baarlamaanka laba jeer saddex jeer kadib baa markaa loo gudbayaa qodobada ku xigoo dastuuriga ah laakiin hadda waxaa muuqata shaqadii wadanka hore u socota kadibna macnaha muxuu ah in la keenay caalqalad weyn anigu waxaan u arkaa inay tahay baarlamaanka soomdadka mooshinka gudbiyey inaysan aada uga fikirin waxqabadka socda waxayna culays ku tahay dhaawacna ku tahay jiritaanka qaranka soomaaliyeed maxaa dhacay isqaqabsiga dhib badan ayuu keenayaa dibudhiskii wadanka nabadii socotay ka shaqayntii laga shaqaynayay macnaha muxua nidaamka federaaliga ee dastuurka iyo hiigsigii ka ayaad u malaysaa meel adag inu marayo saa darteed waxaa ku cad qodobada dastuuriga ah welibana xeeroosaadka dastuurka ma ahan xeeroosaadka waxa ku cad wadada loo marayo ra-iisul wasaaraha shaqada in looga saari karo sida ay tahay
sulayman marka waxaad leedahay qaabkan hadda xildhibaanadan boqol iyo afartanka sheegtay ay wax u wadaan waa khalad
qaabka wax loo wado oo ra-iisul wasaaraha waa kusoo booda weye manaa waa lagu soo booday waa shan maalmood gudahood weye kama badna shan maalmood iyo lix maalmood gudahood ma ahana macnaha marka wax la samaynayo wax wada loo maray leyn ra-iisul wasaaraha kuma jiro boqol iyo afartanka xildhibaan cid u yeedhay ama su-aal weydiisay wasiiradii hore ee xukuumadii hore oo ra-iisul wasaarihii hore waxaa laga yaabaa labaatan jeer baarlamaanka in la keenay laakiin wasiiradan hadda lama keen wasiir keliya is casilay kadibna shaqadiisi nin kalaa qabtay ma ahan taageero ra-iisul wasaaraha aan taageersannahay anigu ra-iisul wasaaraha ma taageersanin mooshinkana ma saxiixin laakiin waxaan ka hadlaynaa baarlamaanka xorta ah oo shaqaynaya wuxuu yahay baarlamaanka inuu ku shaqeeyo fikradihiisa iyo ahdaaftiisa uu leeyahay waxay tahay sharciyo badan oo baarlamaanka hor yaala marka hore horta waxaan rabay inaan in yar ka hadlo dastuurka guddiga dastuurkan ku jiray laakiin haddii su-aashaadii weydiisay baarlamaanka muxuu u diyaariyay ka hadda taamkan socda oo bilaabmay bisha bil baa dhammaatay tii labaad guddoonka baarlamaanka iyo saaxiibkayga dhegeysanaya dhammaan xildhibaanada soomaaliyeed waxay ogyihiin labayo toban macnaha hindisa sharciyeed oo ku saabsan kan axsaabta siyaasadda kii guddigii doorashooyinka kii federaalka kii gobolada kii maxkamadda dastuuriga adigu waxaan la tirin karin ayaa baarlamaanka hor yaala aad baan uga xumahay maanta inay baarlamaanku mooshin keenaan boqol iyo afartan ku keenaan haddaa mooshinka la keeno uu ra-iisul wasaaraha meesha ka baxo waxay qaadanaysaa bil kale laba bilood oo kale baarlamaanka wuu xidhmi doonaa isagoo aan waxba sharciyada ansixinin waxyaalaha ugu khatarsan oo hadda raba inaan ka hadla waxay tahay qeybta dastuurka oo ku saabsan lagu celceliyey awoodda madaxweyneka ra-iisul wasaaraha sharcigii aftida loo qaaday haddaad eegtid qodobkiisa macnaha toddobaatan iyo shanaad awoodda madaxweynaha iyo hadda awoodda madaxweynaha tan ayaa ka badan haddaad eegtid marka awoodda ra-iisul wasaaraha iyo tan waa isku mid weyn labadooduba kanaan haysano laakiin waxay ku kala duwanaayeen siduu sheegay wasiirkii kasoo galay ingiriiska wasiirka waxbarasha maxamed cabdicali xisbi siyaasi ayaa wadanka xukumi jira oo xisbi ku iman jiray laakiin ra-iisul wasaare hadda la keenayo wuxuu ku imanaya four point five kadibna ajenda siyaasadeed kuma imanayo waa la iska xulanaya wuu imanaya kadib ra-iisul wasaare isku dhacayaan tan la raba in la saxa marka waxay tahay oo dhammaan shacabka soomaaliya iyo baarlamaanku samayn karo maanta mooshinka ka sokow qodobka macnaha muxuu sideetan iyo toddobaatan iyo sideedaad oo gii waxaa ku jiray madaxweynuhu xilka wuxuu ka qaadi karaa ra-iisul wasaaraha wuuna magacaabi karaa dastuurka hadda inoo yaala waa lixdankii kii lixdankii afti baa loo qaaday dastuurka hadda yaala waa ku meel gaar wixii laga waayo waxa dib loogu laabanaya waa Laakiin kii sida uu macnaha sheeg- ninka sharciyaqaana wasiirka dastuurkana ah guddiga dastuurkana hadda ku jiro baarlamaanka saa darteed qodobka ah madaxweynuhu hadda wuxuu sheegaya qodobka macnaha naynti madaxweynaha wuxuu sheegaya madaxweynuhu inuu xilka u magacaabi karo laakiin ka qaadista uu ka qaadayo markuu 50 balason baarlamaanka soomaaliya uu ka helo waxaanu samayn karnaa beritoole inaa amidmanti lagu sameeyo la bedelo haddii la helo 184 xildhibaan waxay samayn karaan inay yidhaahdaan qodobkaasi madaxweynaha ka qaadi kale xilka siin karana saa darteed ra-iisul wasaaruhu shaqadiisi sax ayuu qabanaya laakiin hadda madaxweyne waxaad u malaysaa in la xiray waxa loo xiran waxay ahayd ambakaasi markii la iskugu yimi shaki baa dadka kala dhex galay Wa- ummadda waa waa hore- islaysay waxa uu dib u sheegay- heshiisin ma dhicin zakariya aan hore kuu u celiyey sheegay waa kaa ducaya.
maasan tahay maya zakariya Dacwaa hore u jiray way sheegay ku yaanan jireen.
ku celin waa zakariya kula fadhiya zakariya Eh, Kiisa way saxan yihiin takalaa ku raacinayo waa mahadsan tahay.
reshuffle-ku ra-iisul wasaaruhu same- maya wax yar Ibrahim- reshuffle-ku ra-iisul wasaaruhu walaal daykaadi Ay.
reshuffle-ku ra-iisul wasaaruhu sameeyey madaxweynaha inuu la tashado khasab ayaheedu madaxweynihii qaranka wey laakiin ma sharci baa mise sharci maahan dastuurka kuma qorna isbedelka marka la sameeyo madaxweynuhu shaqana kuma baarlamaankuna shaqa kuma lahan laakiin wasiir haddii la eryayo waa inuu madaxweynaha sangareeyaa waa inuu madaxweynaha saxiixa laakiin wasiir laga qaaday caafimaadkii oo la geeyey dastuurkii Waa- haddii waan qaranka gartay.
loo burburinayo waa qatar wey taas ugu qatarta aanu ka hadlayno aanu ka dhiidhinayno waxay tahay wasiir la bedelo xilka laga qaaday shaqadu way socon kartay haddaan dib ugu laabto Wa- wasiirka wa- waan dastuurka gartay.
iyo Ade- wasaaradda may wax aan yari siina kale.
dadka kale, dadkan wasaaradda kale si- dastuurka may waxaan rabaa wax yar keliya wasaaradda dastuurka ee federaalka waa shaqada ugu adag oo waddanka maanta taala laba sannadood la joogay wasiiradii ka shaqaynaya labada wasiirba isku dhinac bay ahaayeen waxna maysan qabanin anaa kuu sheegay taas waa maasanta waa waa mahadsan tahay ma waxa ay tahay inay samayso beesha caalamku een, soomaaliya caalamkay ku jirtaa iyo macnaha dowladaha jiiraanka ama macnaha kuwa reer galbeedka mareykanka u horeeyo saa darteed een, inuu soomaaliya wax laga qabtay rabaan maslaxado gooniya interes gooniya ayay ka leeyihiin laakiin isqabqabsiga soomaaliyeed oo madaxda sare iyo baarlamaanka oo shaqadiisa aan kasoo baxaynin hadduu kusii socdo wadanku wuxuu geli doonaa un inuu kala qaybsamo maamul goboleedyo shan iyo lixa oo madaxweyneyaal leh saa darteed madaxweyne soomaaliya dhexena uu jiri doonin marka waxaa loo baahanya baarlamaanka soomaaliya waa hayada keli ah oo ka shaqayn karta wadanka inay badbaadiso inaan ku mashquulin mooshin maaha waa inaan ku mashquulna sidii sharciyada loo sameyn lahaa loona tixgelin lahaa macnaha muxua Waa sidii qaranka mahadsan tahay.
ammaanadu noo dhiibto oo soo bixi lahayn waa ma-